doorashada guud ee waddanka Kenya ayaa si habsami leh uga socota waddankaasi ilaa iyo haatan lama soo sheegin wax shaqaaqa ah oo dhacay inkastoo ay meelaha qaarkood ay dib u dhacday xilligii la furi lahaa sanaadiiqdii codbixinta in ka badan sagaal iyo toban milyan oo qof ayaa u diiwaan gashan inay codeeyaan madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta oo shan iyo konton jir ah ayaa u tartamaya in markii labaad xilkaasi loo doorto waxaana dalada kula hardamaya Raila Odinga oo hogaamiye mucaarad ah isla mar ahaantaasina jira toddobaatan iyo laba sano warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Yaasiin Ciise Wardeere madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka isbahaysiga NASA Raila Odinga ayaa codkooda dhiibtay goor hore oo saakaya Uhuru waxa uu gaaray goobta la yidhaahdo Mutoma oo ka tirsan deegaanka uu ka soo jeedo ee Kutundu South halkaasi oo la sheegay koob iyo tobankii aroornimo ee saaka inuu halkaasi isaga iyo marwadiisa Margaret Kenyatta ay gaareen waxaanay sabab dhaadheer oo dadku ay ku jireen ay kala qaybgeliyeen halka Raila Odinga isaguna koob iyo tobankii aroornimo uu gaaray deegaanka Kibra halkaasi oo ah goobaha isagana laga soo doorto halkaasi uu codkiisa ka dhiibtay isagoo marwadiisa ah Ida Odinga ay la socotay madaxweyne Uhuru markii uu codkiisa dhiibtay ayuu warbaahinta la hadlay So far I'm happy and um, wanting to encourage uh, many Kenyans, my wife here,
madaxweyne uhuru waxa uu yidhi aad ayaan ugu faraxsanahay inaay haatan qaabka ay u socoto codbixintu inkastoo ay jiraan jawi markaasi aad u qabow sabab dhaadheer ayaynu ku jirnay laba saacadood ilaa saddex saacadood waana dareemayaa buu yidhi intaa markii ugu horreysay oo kenya ay doorashooyin ay gasho bisha agost oo ah bil qabow islamarkaana aan dadku markaasi u adkaysan karin inta badan hase yeeshee waxaad fursaddan ka faa'iidaysanaysaan ee aad u dulqaadataan si aad go'aanka aad doonaysaan aad u gaartaan guddoomiyaha golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee dalka kenya wafula shabakati ayaa isaguna la hadlay dadweynaha waxaanu sheegay in doorashooyinka iyo codbixintu ay si wanaagsan u socdaan isagoo ka hadlayay goobta bomas oo ah goobta sida weyn ay u fadhiyaan hogaamiyaasha i e b c ee golaha xagga doorashooyinku waxa uu yidhi meelaha codbixintu ay goor dambe furantay wakhti dheeraada ayaan ugu dari doonaa jabakati waxaa kaloo uu sheegay in ololahani uu u soconayo si wanaagsan dalkao dhan ilaa iyo haatanna wax dhibaato ah oo caqabada aanay jirin gudoomiyaha golaha doorashooyinka mister wafula jabakati waxa uu sheegay in loo baahan yahay oo kenya waraaqaha aqoonsiga qaranka i d-da ama baasaboorka uma baahnidin ayuu yidhi inaad soo qaadataan waraaqaha codaynta ama codbixinta iyo waraaqaha caddaymaha diiwaangelinta waraaqaha lagu codayayo oo keliya ayaad lixda sanduuq ee kala duwan ee musharaxiinta aad danaynaysaan aad ku dooran kartaan fadlan xaqiiji in waraaqda aad codka ku bixinayso dhabarka dambe ay ku taallo shaabadda i e b c ee golaha doorashooyinka waddanka kenya iyadoo doorashooyinku ay bilowdeen saaka lixdii aroornimo islamarkaana la filayo in lasoo gabagabeeyo lixda maqribnimo yaasiin ciise wardheere v o a nairobi sidoo kalena dhegaystayaal codbixinta ayaa si habsamiya uga socota gobolka soomaalida ee dalka kenya waxaana la arkayay safaf dhaadheer oo ay dadku ku jiraan si ay codkooda u dhiibtaan gobolka ayaa xasiloon inkastoo ay jirtay cabsi laga qabay in weeraro ay geystaan maleeshiyada al-shabaab warbixinta waxay noo diyaariyey ismaaciil xuseen farjan saaka waa berigii shacabka reer kenya waxay u dareereen goobaha codbixinta inkasta oo dadweynuhu ay u codaynayaan golayaasha baarlamaanka deegaanka mas-uuliyiinta gobollada iyo qaybo kale haddana doorashada ugu mudan ee isha lagu hayo ayaa ah tan madaxtooyada meelaha doorashadu ka socoto waxaa ka mid a gobolka waqooyi bari ee soomaalidu degto goobaha codbixinta ayaa la arkayaa in dadweynuhu ay safaf dhaadheer ku jiraan sida uu sheegayo codbixiyahan ku sugan gaarisa markuu saacaddao tobanka saaxiibnimo waxaan imaanay polling stationka la yidhahdo guest house si aan kuuraha innaga u ridno laakiin waxaan aragnay xogaa dib u dhac fara badan inuu dhacay xaatana ay toos u bilaabanayso saacadana ay tahay shanki saac oo rubaxa ka dhimo taas waxaan ku eedaynayna guddiga doorashada nadiif jaamac oo u tartamaya baro saafka gaarisa county ayaa ka hadlay habka ay doorashadu u socoto waxaa weeyaan waa farxad aad u balaaran in maanta ataan arkayna doorashadii ay si fiican u socoto maalinkanna waxaan usunahay waa maalin taariikhi oo aad u weyn weeyaan maalin dalkan kenya la isdooranayo oo madaxweyne ilaa iyo qaybta u hooseysa ilaa maartay la dooranayo marka waa ku faraxsana in doorashadii maanta magaalada gaasa si fiican uga socoto dhowr meel baan soo maray waxaa ii muuqataa in ay qabaato jirin sistamka saaka markii la bilaabay waa wax cusub weeyaan meelo waa jirtay waxoogaa waxoogaa laga sheegay waxoogaa baahitaan way jirtay meelo waxoogaa ejensiyaha la cariiray waa jirtay laakiin hadda wax weyn oo aan dhihi karno dhibaatay keeni kartaa ma ma jirto isaan rajaynayno hase ahaatee aadan barre ducaale oo ka mid ah mudanayaasha soomaalida ee u tartamaya golaha baarlamaanka kenya ayaa sheegay in meelaha qaar ay safafku dhaadheer yihiin ama goobaha codbixintu ay isku khaldameen si fiican u codeeyey ani iyo saddexdeeda wiil oo aan dhalay doorashada maanta si fiis loo eh laakiin insha allah galabta hadduu ilaah yidhaahdo waxaan sugaynaa guul guul ani iyo madaxweyne uhuru kenyatta iyo xirteeda kudi oo xirta jubilee guulan kala kusugayna annaga xer baane caqabada waxaa weeye mashiimiba xoogaagoo very slow eh laba meeloo xagga mashiimaha isqaldameen iyo dhaymankii oo dheer laakiin alxamdulillah waa bishii sideedaad waa bishii xagaaga sidii bisha laba tobnaad maho ay qabowdahay hooyooyinka iyo odayaasha iyo dadka xanuunsan waxaan leenahay hala hormaryo mas-uuliyiin badan oo soomaali ah ayaa ku loolamaya kuraasta kala duwan ee laga soo doorto gobolka waqooyi bari dalka kenya kuwaas oo la kala safan xisbiyada dalkaas ka jira cali buuna korane oo ka codaya mandheere ayaa sidan sheegay xisbigan aan ku taaganahay t d r doorashada si ay u socoto taaki waan codayay lafteeda si fiican bay u socotaa waxaan aad ugu faraxsanahay dadweynaha mandheera east in wax rabsho ah iyo dhibaato ah ilaa hadda aanan lala kulmin oo ay micnaha doorashadan si fiican u socoto inkastoo aan arko xoogaha kombiyuutarada la keenay iyo wixii xoogaha ay tartiib socdaan laakiin welina ay socoto waxaa kaloona ilaahay ugu mahadnaqaynaa in maanta qoraxda kuloleed ayna jirin oo hawada aad iyo aad ay u fiican tahay marka waxaan rajaynaynaa insha allah in dadka dhan ay si fiican u wada codeeyaan oo oo waktigii loogu talagalana macnaha aan dhammayn doono doorashada oo wax dhibaatana insha allah intaa nooga dhammaan doonto oo dhibaatana aanan aanan arki doonin sida subax aan u bilowno doorashada dalka kenya ayaa ah mid si weyn isha loogu hayo waxaana ku sugan kormeerayaal caalami ah oo si dhow ula soconaya habka doorashada kenya ay u dhacayso mas-uuliyiinta dalka kenya ku sugan waxaa ka mid ah xogayihii hore arrimaha dibadda dalkan maraykanka john kerry
dad badan ayaa saf ku jira waxayna qaadan doontaa wakti dadka waxaa laga doonayaa in ay taas dulqaad u yeeshaan hase yeeshee inta u dhexaysa xilliga codaynta iyo tirinta codadka waxay noqon doontaa midda ugu muhiimsan waxaana jira hannaantaas loogu talagalay waa taas sababta aan weli loo gaarin wakhtigii aan go'aan qaadan lahayn waan arki doonnaa meesha ay gaarto waxaan eegi doonnaa sida maalinta odil ay ku socoto waxaan eegi doonnaa muuqaalka guud waxaan la hadli doonnaa saraakiisha doorashada waxaan la hadli doonaa kormeerayaasha kale kadibna maalinta ama labada maalin ay soo socota ayaa go'aan buuxa lagu qaadan karaa
inkasta oo dadweynaha ku sugan goobaha codbixintu ay ka cabanayaan safafka oo dhaadheer haddana ilaa hadda doorashadu waxay u socotaa si nabad ah taas oo la filayo in caawa lasoo xidho goobaha codbixinta
waryaha ismaaciil xuseen farjarale dhegeystayaal aad buu mahadsanyiin la socodsiinaya warbixintaasi ku saabsan ee doorashada kenya
shir waxa wararka doorashada kenya ayaanu weli ku guda jirnaayo intaan wararka kale gudagelin meelaha kale ee doorashada ka socotay waxaa ka mid ah degmada kamakunji oo xaafadda isli ay soomaalidu degan tahay ay ka tirsan tahay warbixintan waxaa halkaasi kasoo diray maryan maxamuud bare yuusuf xasan cabdi xildhibaanka iminka deegaanka kaamakuuji baarlamaanka dhexe ugu jira oo mar kale musharax u ah isla kursigaasi ayaan kula kulmay mid ka mid a meelaha codaynta laga dhiibanayay ee kaamakunji gaar ahaan xaafadda isli waa dhawahay aad baad u mahadsantihiin waa goobtii lix iyo tobnaad soo maro taniya saake waana meesha aan marka dambe ka codayn doono new kumwani primary school runtii doorashadu si fiican bay u socotaayo nabada dadkuna si laxaadlaho aad u fara badan bay u soo baxeen anigu waa doorashadaydii saddexaad dad sidan u tiro badan oo soo baxay weli maan arag xiisad badan bay u leeyihiin dadka doorashada maanta laakiinse tan kaleetana waxa weeyaan guddiga doorashooyinkana hawshiisa si fiican buu uga soo baxay wax dhibaato ah ma jirto shicibkana intooda badan qaybtii saakay soo gashay si degdeg ay codkooda ugu keenay guryahoodii ku noqdeen waddanka iyo deegaankan oo dhan goobaha aan soo maray nabad baa ka jirta markaas qaar ka mida dadka codadkooda dhiibtay saaka ee soomaaliyeed ayaa iyaguna la hadlay idaacadda v o a xasan maxamed ibraahim waxaan rajeynayaa inaad soo coday waxaa oday haa doorasho sifeylaan socota meel haa in sheegada maantana sugayni adigana aadan abdullah odayni lankan kuriga asilahaynina haseeni sifeylaan inka dhamaatata hata hafadadaanan jeen nibda kurajeen insha allah inta ka dhamaata doorashadana in ka badan sagaal iyo toban milyan oo reer kenya ayaa isku diiwaan geliyey inay doorashadan codadkooda ka dhiibtaan waxaanay ka mid tahay doorashooyinka ugu kulul ee soo mara taariikhda ugubkaa ee kenya ee nidaamka dimuqraadiyadda ama axsaabta ee soo bilowday sagaashimaadkii iyadoo weli maanka dunidu ku hayso iyo weliba shacabka reer kenyada doorashadii labada kun iyo toddobadii oo mucaaradku ay ka biyo diideen natiijooyinkii xilligaasi taasi oo dhalisay in in ka badan kun iyo boqol qof ay ku naf waayaan qalalaasihii ka dhashay xilligaasi doorashadan ayaa isha lagu wada hayaa waxyaabaha ka soo bixi doona iyo qaabka natiijada ay dhinacyadu oo dhammi ugu qanci doonaan iyadoo kuraasta ugu adag ee lagu tartami doonana ay tahay midda madaxweynaha maryan maxamuud bare v o a nairobi